Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre iyo Wasiirka Dhallinyarada ee Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Barre ayaa magaalada Muqdisho ka daafuray shirweynaha qaran ee dhallinyarada iyadoo ay ka qayb galeen wasiirro, xildhibaano, dhallinyaro, haween iyo bulshada qaybahooda kala duwan. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ujeedka laga leeyahay waxaa ka mid ah horumarinta dhallinyarada, hal-abuurka iyo hibooyinka leh, muujinta doorkooda nabadda, amniga iyo jaangooynta siyaasadda dalka. Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Barre ayaa ka warbixiyay muhiimadda shirkan.
runtii shirkan ama gogoshan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee sanadlaha ah waxay u fidisay dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka iyo dibadda iyo gobollada meel kastay joogaan inay ku munaaqashoodaan ay ka soo saaraan fikradahoodan isku dhaafsadaan doodo silmi ay halkan la yimaadaan kadibna dooduhu iyo waxa ay soo saaraan ugu dambeynna ay noqoto waxa ay ku shaqayn doonto ama jihada ay ku jihaysan doonto wasaaradda bacdamaa wasaaraddu ay tahay qareen idinka afkiina ku hadasho ee xarumaha iyo meelaha sarsare ee xukunka gaarsiiso baahiyadiina iyo waxaad idinku aada rabtaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dhallinyarada ay ahmiyad weyn u leeyihiin bulshada.
ahmiyadda ay leedahay ay leeyihiin dhallinyaradu ee ay u nool yihiin ay u leeyihiin bulshada waxaana ugu filan ahmiyadda dee meesha laga qiyaaso in bulshadu ay nooshahay iyo inay sii dhimanayso iyo inay dhimatayba waa dhallinyarada intaasaa ugu filan dhallinyarada haddaad rabto bulsho inaad qiimayso mustaqbalkeeda qiimayso meeshay u socota aada fahamto waxaad fiirisaa uun dhallinyaradooda fiiri